الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد وحين كورم إلي قفك عبا خمرقة iyo waxyaabaha muskiraadka ah ee qofka waaliya ciqaabta uu qofkaasi leeyahay wacan umi salamata radia allahu canha can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaal nebi maxamed waxau uhi ina allaha ilaahay lam yajcal shifaa'akum daawadiina ma gelinin fii maa xarama calaykum wixii uu idinka xaaraantinimeeyey akrajahu lbayhaqiyu wa saxaxahu bnu xibbaan xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa wixii ilaahay uu xaaraantinimeeyey xumaan uu shaygaasi leeyahay daraaddeed ayaa loo xaaraantinimeeyey markaa dawana inaan laga dayi karaynin kol hadduu xaaraam yahay sida cunadiisu ay xaraam u tahay iyo cabidiisu ayaa in dawa ahaan loo isticmaalaana ay xaraamta وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر خمر يقول نبي قويدي يصنعها للدواء ودواء درادة الصبين أيضا على خمر دواء كدق يا كوه فقال النبي وحور إنها إيض ليست بداء بدواء laysat bidawa dawa ma aha walaakinaha daa-un waa cudur akhrajahu muslim wa abu daawuud wagayruhumaa sidaasuu tilmaamay labadaa xadiisay xuseen waxay ka jawaabeen haddii la diiday cunnada iyo cabidda shayga muskirka ah daawo ahaan ma loo isticmaali karaa maya bay markaa jawaabtii noqotay qaacidada sharciga ah ayaa waxa ay sheegaysaa ina shaarica alxakiim laa yanhaa ilaa camaa mafsadatuhu khaalisa aw raajixa shayga mafsadadiisa iyo dhibaatadiisu ama ay badan tahay ama mafsado iyo dhibaato un bulshada u leh ayuunbuu sharcigu diidaa marka bahalkan khamriga markuu ilaahay ka warramayey qaybaha hore aayaadkii ka warramayay taxriimka يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما نفع غير لو شيغي وحكوي dhibaatada ay soo gaadhsiinayso qofka iyo bulshadaba maadadan kuxuulka la idhaahdo ee ku jirta khamriga qayb yar oo khafiifa jidhka bani aadamka kaga jirta oo saacidaysa dheefjiid dheefshiidka oo marka horeba ilaahay ugu talagalay jidhkuna yactamid calayha oo cuskanayo marka had iyo jeer shayga dalaiskaa qofku isticmaalo taasi caadigii ay u shaqaynaysay meesha way ka baxaysaa intii yarayda ku jirtee kuxuulka ahayd jidhka ee iskaga abuurnayda ilaahay ugu talagalay intaasi way xoojin kartaa waxaanu isticmaalayaa waana ta uu moodayo in tabari u korodhay laakiin dee dhibka daba yaallaa waxa weeye markuu iska daayo jidhku tiisii uu isticmaalayay ayaan ku filaanayn ma dilgan karaya markaa qofka waxaa kale oo ka mida waxyaabaha manaaficda ah indha xoogaa dhaqaala ah dadka qaarkood oo sidii aynu habeenkii dhaweyto soo xusaynay in ruux qaba ah reerkii waa ku fasahaadaya laakiin ruux baa xoogaa yar oo qaxwaha ay ka soo gelaya adduuna marka adduunkaa laftiisa dadku waxay u arkayaan inuu manaafic yahay waayo qofka bani aadamka ah wixii isbedel ku samaynaya o dhan waa soo tilmaanay inuu bahalkan yahay qaybtan muad xaraamta ah toban garam hadday dhiigga gaadhaan isbedelkaa waa samayn karaya adraarta uu leeyahay iyo bahalkaas dhibkiisa waa laga warramay hadday tahay jidhka iyo haddii ay tahay caqliyadda qofka iyo haddii ay tahay ilaa dhalmadiisa oo qofka sidiisaba xataa khamriga caadaysta ilaa ubadka laftigooda ayay dhibaato ku tahay uu dhalayo ubadka uu dhalayo iyo tarankiisa ayay saamayn ku leedahay waaya marka baalkii khamriga la odhan jiray la iskuma daaweynayo wixii daraagiska ahaana saas oo kale ay noqdeen oo waa laga dayn doonaa qofka allahuma ilaa dee in xaalata daruura ay gaadho oo qofka noloshiisa ay khatar ku jirto oo taasoo kale lagu badbaadinayo uun ama iyadoo qaliin lagu samaynayo ama daawooyinka qaarkood oo loogu daro oo wax yar oo qadar yar oo kooban lagana yaabo xayaatadiisa in lagu badbaadinayo sida had iyo jeer xaalata alidiraarba marka cunnada iyo gaajada uu qofkii u dhimanayo la odhanayay si aanu qofkii u dhimanin waxa ka cuno taasoo kale way sheegaan waxaa halkaa ka baxay daaweyntii ubadka yaryar intaoo la siiyo khamriga la odhanaya kix baa laga daweynaya baal kix la idhaahdu qabaayo qofka yar laga daweynayo la siinayo wuxuu nabigu kaga jawaabay calayhi salaatu wasalaam bal hiya daa waa cudur marka in cudur qofkii loo soo waariga bah baabu tacziir waa edbintii tacsiirtu waxa weeyaan waa edbin qofka la mariyo oo ka sokaysa xeer ciqaabeed ayay ka sokaysa waxay ka bilaabmaysaa canaanta qofka la canaananayo dad dhexdoodoo lagu canaanto iyada oo tacsiirtaasi ay noqon karto qaraama maaliya maalkiisa oo maaragtay wax laga jaro iyada oo jidhkiisa wax la soo gaadhsiiyo iyada oo la xidho intaba way noqon karaysa marka haddii xaq bani aadam looga dhigayo iyo haddii xaqullaahi ay tahy labadaba waa soo geli karaysa tacsiirta iyo eedbinta sharcigu halka uu ka taagan yahay waxa weeye waa wixii uu qaadigu arko ama qaadigu marka uu miisaamo qofkani gefka uu geystay inta uu leegyahay ciqaab u qalanta hadday tahy xabsi iyo haddii ay tahy wax jirkiisa lagu dhufto iyo hadday tahy wax la ganaaxaba ciqaab u qalanta unbuu qiyaasaya marka iminka waktigan garsoorka jira way qadaran yihiin waxaa la yidhaahda tacsiiraadka iyo edbintu way qadaran yihiin xabsi intaa leeg ganaax intaa leeg waxyaaba noocaasa waa la sheegaa sababta taa keentay waxa weeye qaadigii baan lagu aaminaynin oo qaadigii la odhan jiray maa yaraahu alqaadi qaadigu waxa uu garto ayay tacsiirtu noqotaa waa qaadiga iimaankiisa uu weyn yahay iyo alla kacabsigiisa iyo aqoonta uu leeyahay ee mustawo saran taagan weyn marka haddii qaadigii aanu heerkaa gaadhaynin dee lama odhanayo wixii uu arko ayuunbaa maaragtay xal noqonaya lama odhanayo ilaan hawadiisuu raacaya marka tacsiirta sharcigu ma qadaro laakiin qawaaniintu way qadartaa farqiga udhaxeeyaana waa kaa wey marka u horeeyaba qaadigaa la xulaa xagga sharciga hadduu dee wadadii uu marayay ka baydhana waa la casilaa markii xeer ciqaabeedka aynu soo dhaafo ayuu halkaa ku xigsiiyey tacsiirta mararka qaarkood waaba suuragal ilaa heer bil inay gaadho sida mararka qaarkood jaasuuska kaleedha ama basaaska oo kale qofkii isagoo basaasa ase muslimah oo aan gaaloobin ay dhici kartaba in loo dilada can abi burdata alansaariyi radia allahu canhu annahu samica rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu maqlay yaquulu isagoo leh laa yujladu lama garaacayo fowqa casharati ashwaa aswaaq saddex toban shaabuug wax ka badan ilaa fii xaddin ciqaab mooyaane min xuduud illaah ciqaabaadka ilaahay ka mid ah wixii aan xuduud ahayn xuduudna waa innagan soo marayna waa wixii sharcigu qadaree wixii xuduudda la yaqaano aan ahayn haddii la eedbinayo oo jidhkiisa qofka wax la soo gaadhsiinayo toban ulood waa inaan laga badinin toban ulood waa inaan laga badin waaya marka sawdku aswaad waa jamcu sawd sawd weeye sawd oo wax la tidcayna wuu noqon karaa xadhig la tidcay ulna waa noqon karaa xuduudun baa la ogol yahay in laga badin karo dee kii u yaraa afartan u ahaa afartan siddeetan boqol intaba way ahayd xuduudda marka waa tii ay odhan jireen fuqahadu shan shan lama gaadhsiiye odhan jireenoo bahashan la yidhaahdo tacsiirta xad lama gaadhsiiyo haweenay ka yaraato ee bintu mutcana meher lama gaadhsiiyo ayaa ku jirtay mutco meher lama gaadhsiiyo wamaticuhunna manaa mutcadu waa inaanay meherka gaadhsiinin da noqotaa wax ka yar rabkina sahmi muqadara lama gaadhsiiye ba odhan jireen arabk waa baabka jihaadka haniimada marka la qaybinayo mujaahidiinta qayb waxaa la siiyaa sahmi muqadara qofna waxaa la siiyaa rabk sida addoomaha iyo dumarka iyo carruurta iyo xoogaha baa laga siiyaa beersan aan badnayn oo qaniimada qofka caadigii qaato ka yar marka masaa'ilkaasay tanina ku jirtaa had iyo jeer kolka laga hadlayo tacsiirta dadka lagu isticmaalaya waxaa ka mid a qofkii la eedbinayo qofkii la eedbinayo dii ay tahay dadkii maatida ahaa iyo addoomihii iyo waxaas laguma gaadhsiinaya halka waa inaanu badanin wuxuuna waa inaanu noqonin wax qofka jidhkiisa dhaawacaya markay eedbin tahay ha yaro danqo laakiin jidhkii waa inaanu dhiig ka sii daynin cadna kala dilaacinin lafna jabinin si meelaha xasaaska ah ee dhib kalena waa in la iska ilaaliyaa sida wejiga iyo meelaha had iyo jeer halbowlayaasha indhaha iyo dee wixii la mid a waa in la iska ilaaliyaa qofku waktigaa waa inaanu cadhaysnayn oo haddii uu cadhaysan yahay dee argosiba ogaanaysa iyo intiqaab xadiidka daahirkiisa kolka la eego waxa uu tusinayaa sida qaalibka ah in xaddu ay sidaa tahay oo aan halkaa la dhaafin karayn oo cuquubaadkii muqadarka ahaa iyaga dee waynu soo aragnay la mid noqon maayo wey tani sidii sinadii iyo xadulqadafkii iyo waxyaabahaas marka cuquubaadkii kale cuquubaadkaa kala duwan midna xad muqadaray leedahay midna waa anshixumo iyo edab darro qofku ama diinta uu ka galay ama uu ka galay qof bani aadama markaasoo kale edbin xaq buu u yeelanayaa haddii aan tacsiir lagu lahayn qof buu caayay laakiin waxa uu ku caayay maaha sino hadduu sinaa ku caayi lahaa qadaf bay noqon lahay siddeetankii jaabuub baana xaq loogu yeelan lahaa ee qofkii ama wuu nacdalay ama wuu nasab caayay ama fadeexad buu ku sameeyey marka waa la xidi maalmo ama waa la edbin doonaa liyaduuqa wadaala amrihi heerkii unbaan la gaadhsiinayna baabkaasay markaa raacsanta haddii ay dhacdo xuduuddii qofkan lagu lahaa in aan la oofin karayn ma aha in la bedelo oo qofkiioo dil lagu lahaa dilkii haddaan la fulin karayn tacsiirtaa laguma samaynayo waayo waxay noqonaysaa taxriif in xukunkaa laga guuro kan kale loo guuraabay markaa noqonaysa wixii ilaahay u jideeyun waa in lagu fuliyaa haddii aan la fulin karayna dee lama fulin karayo wy idaa atat ilmara إida atat اlmarأaة اlmarأaةa tucaaqadaani wa tuadabaani waa wixii saxaaqa la odhan jiray labadii dumar ahaa ee xumaantaa sameeya isku sameeya iyagu ma yeelanayaan ciqaab maaragtay gaadhsiisan heerkii sinadoo kale ah laakiin qaadigu wuu edbinayaa adaab buu ku yeelanayaa in la edbiyo wey qaala abu yuusuf atacziib على قدر عظم الذنب وصغره وعلى قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمان قاطية قياسة يقف كان تلو مع عاديستا يسمى ثم يستبر حاجنا كدعا فرق لو بحينا قفك عاديستي حمانتا يكا يكون قفك كدعا يسكسي لو عقابي معي قفك مركا وحا سمينا يي ku sameeyey bulsho dhexdeed iyo ka meel gaara yo isku mid noqon maaya qofka sameeye wakti sharaf leh iyo wakti caadiya qofka sameeye isku mid noqon maayo ramadaan dhexdeed buu waxa sameeyey ceebtan iyo xaaraantan uu ku dhacay ciqaabtiisu way kordhaysa xaramka dhexdiisu qofkani ku sameeyey xumaantan ciqaabtiisu way kordhaysa wuxuu ku sameeyey dadkii maxramkiisa ahaa ama waxaan xad gaadhaynin buu ku sameeyey dadkii gacalka ahaa ee aan gayaanka ahayn ciqaabtiisu waa kordhaysa siyaabahaasaa loo eegaya وعan caaئiشhaةa رadي الlه عanهa أن النabiya صلى الlه عaليهi وaسلم qاal waxa uu hi aqiiluu dhaafa dhawi hay-aat dadka mudnaanta leh ama sharafta leh waxaa ka dhaaftaan caharaatihim simbiraxooyinkooda iyo gefkooda ila alxuduud ciqaab xeer ciqaabeedka mooyaane xeer ciqaabeedka lagu yeesha lagama dhaafayo rawaahu axmed wa abu daawuud waannasaa-i waalbayhaqiy waalxadiidu daciif xadiidku waa daciif macnaha uu sheegayaana waxa weeye dadka qofkii dadka acyaanta ah casarada waa turunturada marka dhacda ilan turunturadu macnaha dembiga aad ku dhacday waa turunturo qofkii uu turunturooday iyo qolof baa ka dhacday nin weynoo maaragtay wax ka dhaceen geel qolofi ka dhacdo kale saasoo kale may turunturaduna la mid iyo simbirraxada iyo marka qofkii haddii uu simbirraxdo oo casaraad simbirraxadaasi ay ku timaado caadayste si aanu ahayn qof acyaantii ka midana uu yahay waa laga dhaafi karaa laakiin xeer ciqaabeed cid lagama dhaafayaba asarkani uu tilmaamayo waa haddii uu qawi noqon lahaa wey waase dugsi buu leeyay istinaas waa lagu xisaabtamayo waxyaabaha wax lagu kala saarayo qofkii hal mar waxani ka dhaceen ee sharaf lahaa iyo qofka caadaystahahe xun farqibaa u dhaxaynaya kan in laga daayo iyo in wax yaroo dhibaato alla mariyo ama halkii laga xidhi lahaa canaan looga dhigo iyo digniin iyo waxyaabahaasoo kale ay noqon karta وعن علي رضي الله عنه قال علي وحويري ما كنت مئه لأقيم على أحد حدا قفنا عقاب كمان فلن فيموت طباب أوردنته فأجد في نفسي نفط إذا أي كور ورت نفط إذا أنظرين كهلا ورورة إلا شارب الخمر قفك خمر عبا مويا فإنه لو مات هتوردنته وديته waan ka mag bixinaya ali waxa uu leeyahay bahalkaa khamriiraha la yidhaahdo haddii marka aan ciqaabayo uu ku dhinto qofkaasun baan aada uga warwarsanahay xagga naftayda waayo wuxuu ahaa cali wuxuu qaatay qowlkii siddeetanka oo qowlkii afartanka u dhaafo qowlkii siddeetanka ku noqday macnaha xukun xukunkii siddeetanka ayuu noqday ee odhanaya afartan xada iyo afartan tacsiira marka dee haddii waktigii nebiga afartan ahayd siddeetanna aan ku dhuftay sidaana uu ku dhinto naftayda shaki ayaa ku imanaya odhanaya qofkan arbaad ku xadgudubtood ku tacadiday sidaa daraaddeed magtiisuu bixinayaa hadduu dhinto magtiisa waa bixinayaa buu leeyahy dadka kale markaa iyagu intii loogu talagalay lagu dhuftay hadduu ku dhinto inaanu qofkani ku dambaabayn waxna ka bixinayn ayaa laga fahmaya xadiidka maa kuntu ma ihi liuqiima mid ku oogayo oo ku filinaya calaa axadin qof xaddan ciqaab fa yamuuta uu dhinto dabeed faajida fii nafsi naftayda aan cidhiiri iyo shaki ka helo qof intaan wax ku dhufto ku dhimanaya oo aan shaki iyo dareen ka helaya ma jiro ilaa shaariba alkhamr khamriga cabo mooyaane kaa isaga hadduu ku dhinto waa ka shakisanaha waa ka warwarsanah fainahu low maata wadaytu markuu dhinto isaga waa bixinaya magtiisa lina siyaada la socoto afartankiia alxuduud lmuqadara kazinaa walqadfi qadaraha shaaricu lxakiim waxaddaha falaa yuzaadu calayha walaa yunqas ina allaha xadda xuduuda falaa tactaduuha turaaruu nabigu ku darayo qofkii aan iska xejin karayna ku dhimanaya dee waa kii cixkaalka soo qaaday rucub weyn ee sidaa dhulka dhulka dusha uga dhuftay qofkii haddaba ciqaabtii loogu talagalay intana waxay ahayd siddeetan waxay ahayd boqol waxay ahayd gacantoo la jaro haddii uu ku dhinto wax tacadi oo lagu sameeyeyna aanu jirin qofkaas dee lama maglabayo le tacadi laguma samaynin فمن مات من الحد المقدر من الله تعالى بلا زيادة فإنها سراية من عمل مشروع مأذون فيه فلا قصاص ولا دية ولا كفارة لأن الحق قتله قتله أو لأن الحق قتله حق هاي اللي دلو آه ما حقي لا دلينا آه سلا سلا مك أيوه قد شيء لا لقى فايدة يا أفر كان عليه kol haddii ficilkan lagu fuliyo ficil maaduuna oo la fasaxay gacangoyn iyo qisaas lagu fulinayo oo qof wax uu geystay iyo wixii lagu dhufanaya boqolkii shaabuga iyo wixii lamid ahaa iyo adigu waxaan dil gaadhayn oo lagu samaynay baa gaadhay dil dee ficilkan lagu samaynaya kol hadduu ahaa ficil la fasaxay saraayada ku tima hadduu ku dhinto waxba ma kama jiraan waa iska inta waa hadur buu noqonaya laakiin tacfiirta iyada hadduu ku dhinto dee in lagu yeelanayo halkaa kasoo ayaa ka muuqanaysa waa taa cadcali uu leeyahay afartanka siyaadada ah oo tacsiirtiia armay saamaynta keeneen kaa isaga naftiisaan diyaar u ah qofkana sidaynu hore usoo tilmaanay in la dilo looma jeedee in la edbiyoo la toosiyaabaa loo jeedaa sidaa daraaddeed baa waxaa lagu dhufanayaa mararka qaarkood uu noqonayo waxaan dee siiba adkeen oo xataa ushii iyo shaabugiiyo waxaa toona aan ahayn xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa abi hureyre waxa uu tilmaamayay nin baa la keenay khamri cabbay nebigu waxau ihi edbiya ku dhufta afartanki fa mina daaribu biyadihi wa daaribu binaclihi wa daaribu bihawbihi wixii aanu haynuun baanu ku daldalnay ama ku hirgisnay markaa midi wuxuu ku dhufanayay gacanta gacani maxay ka tari ama waa guja ama waa dharbaax dee lama feedhaye midna kaftii meesha agtiisa taalluu ku dhufanayay midna maradii agtiisa taallay buu u duuduubay oo la dhacay marka waxaad arkaysaa qofkii wuxuuna looga jeedaa un in la edbiyo oo mushkiladda uu galay loo muujiyo xumaanteeda kaasi halkaasuu ahaa waxaynu ku dhex jirnaa marka qofka bani aadamkaa goormaa la dili karaa qofka bani aadamkaa dhiiggiisa waa xaaraam yeeshay shareecaddu goormaa la dili karaa qaarkood waynu soo aragno hadduu wax dilo waa la dili hadduu murtad noqdo diintii islaamka uu ka baxo iyadana soo aragna in la dilayo zaani lmuxsa qof sinaysta waxaa saro lahaa hadduu yahay oo ku cadaato waa la dilayaa soo aragna baabkanina waa wakti kaloo la fasaxay in qofka la dili karo oo waa markuu saa'il yahay saa'il marka uu yahay qof horor ah ama weerar kolkuu horor noqdo qofkii iska difaacaya hadduu dilo waa waktiyo la ogolaa dilkiisa waxa kusii xiga oo shanaad kolka uu min asxaabi ilbaqi ka mid noqdo ee dowladdii islaamka hagaa hagaagsanayd ee isu israacsanayd firqade ay ku kacdo kacdoonkaa cidda samaysay haddii lala dagaalamayo iyagana waa jaa-is bay noqon waxa lixaad oo sharcigu fasaxay marka uu noqdo gaal ummadda islaamka la dagaalamaya oo muxaariba oo isagana jihaadkiibaa soo socda marka qofka bani aadamka ah ilaa lixdaa siyood ee nusuustu ay tilmaantay ayaa naftiisa ka qaadaya xurmadii ka ilaalinaysay dilka in la dilo waa mamnuuc bay ahayd laakiin lixdaa xaaladood hadduu galo dhiiggiisi xalaal buu noqonaya inkastoo midna dee gaalnimo loo dilayo midna islaamnimo loo dilayo oo xaddan wa kufran bay kala yihin qofna waa gaal la dilay laakiin intan kale oo dhan waa qof muslimahoo la dilay oo ciqaab daraaddeed loo dilay saasay u socon qiyaasta uu watuu ku dhex jiraa waa taa baabu xukmi saa'il qofkii wax wixii wax soo weeraray un saailku waa wixii wax soo weeraray waxa wax soo weeraray wuxuu noqon karaa qof bani aadam wuxuu noqon karaa neef xoola ah ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa xayawaan la adeegsado oo had iyo jeer cidi haysato intaba waa noqon karaa wuxuu noqon karaa xayawaan kale oo dilkiisu aanu xaraam ahayn marka hore intaasoo xaaladoodba dad iyo bahal iyo xayawaan qofku wuxuu lahu xaqu difaac aw xaqu daf qofku xaq wuxuu leeyahy inuu isdifaaco naftiisa uu difaaco isdifaacidda xaqa uu yeeshay wixii ku dhintaana waa hadug dad iyo duunya iyo bahalba sidaas sidaa markaa sharcigu leeyahay وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nebigu waxa uhi man qutila qofka la dilo duuna maalihi xoolihiisa sokadooda isagoo xoolihiisa ka sokeeyo difaacaya fahuwa shahiid inkaasi waa shahiid weeye qofkaas rawaahu arbacatu wasaxaxahu tirmidi xadiidkani waa saxiix wuxuu xadiidku tusinayaa calaa mashruuciyati difaaci cani ilmaal in xoolaha la difaacayo لأن المقتول دفاعا عن ماله لم ينل مرتبة الشهادة إلا أن إلا لأن قتاله دون ماله قتال مشروع شهيدنا لا شيء يا واكي ولن شيء شهيد في الدنيا وليس شهيد في الآخرة وليس شهيد في الدنيا ومعنيه بيهاي وحلو تحقلنا يا قفكا حتى هذا لابد ليس حوله الدفاعية وشهيد آخرة شهيد آخرة معنيه سبح الدرجة شهيد كهلية shahiid adduunye maaha marka la leeyahay qofka dagaalka gaalada ku shahiida sidii loola dhaqmi jiray iyo axkaamtii la siin jiray ma laha hadee qofkaa lama maydhi jirinoo salaad laguma tukan jirin kan waa lagu tukanayaaoo waa la maydhayaaoo waa la kafmayaaoo waa la aasayaa oo dhinaca waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay qof caadi ah oo dhintay ma ilaahay agtiisa ayuu shahiid ka yahay oo jannada yeelanaya waa daahirka wey ومن سال على نفس أو حرمته كأم كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله فللمصول عليه الدفاع عن ذلك قف كل صور رين استفاع حق الليل لكن وبأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به وحي أسهلنا وكذا شخصان كروي وشهدت هذا وين أصلاف استشركيس نركب ورسا صدح حساب تميس شركيس وين أسكت دفاعه markaa waxaad ku difaacaysaa alashal falshal waxa ugu sahlan uu kaaga joogsan karo hadduu hanjabaad kaaga joogsanayo waad uhanjabi hadduu qaylo kaaga joogsanayo waad qaylin hadduu feer kaaga joogsanayo waad feedhi waaya haddii uu kaaga joogsanayo budaad ku dhufato waad ku dhufan laakiin warkiiba waxaa isku fuuqsadayba haddii araggaagaba xabadun la eeganayo bidhaantaad uun hadduu xabad bidhaantaadun doonayada alashala falashal shaybo shayga uu ka sahlan yahay dee ma jirta adna waad la eeganu intuu kaaga horeyn lahaa waad kaga horeyn doontaa markaska laga hadlayaa waxa weeye qof ku soo doontay adigoo wax sababa aan ka haynin tan laga hadlayaa tii soomaalida maaha soomaalidu intuu qof u tago oo uu soo dhuljiifeeyo ama wixiisii soo dhaco ama uu godoba ka qabo ayuu dabeetana gurigiisa galayaa markaasaa wuxuu leeyahay baar ku shahiida xoolaha oo ragga iska dhiciyo iska difaaca ragga waxoodiina uu haystaa uu la soo baxsaday wixii uu soo baxsaday baa laga dhicinaya kaasoo kale shahiid lama idhaa waa daalim daalim laga aargoosanayo wixii uu qaatay laga dhicinayo wey marka shahiidku shahiid isqancina maaha shahiid markuu shakilaan isku qanciyo caynkaa noqonaya maaha waa shahiid si sharciga loo eegay wey qof waxba aanad ka haysa xadiidkaasi xaqu difaac wuu ku siiyey kii ku dilaye xoolahaagiiyo waxaa kugu soo doonto marka aada iska joojiso yaana dilin da aad wax ku dhufato halkan un bay isa soo taagayaanoo waxay odhanayaan war nin reer reer hebelbaa dishay adeere ama waanu kaa goosan ama barigooyada keen ama waanu kaa goos wax xaqu difaac laydhaa maba yaqaanaan tuug baa xaafad usoo dhacayoo markaasuu dabeedna dadkii boobay dee markii laga dhicinayay ayuu gidaarkuu ka sii dhacay oo quraanadihii buu jiiday quraanadihii baa cawaray subaxdii baa reerkii loo soo dhacay haddana loo yimid oo la yidhi nin baa naga disheen xalay tee bal hadda keena berigooyadii haddii kale de waanu idin ashkateenoo waanu idin xidhi ama waanu iska kiin celin dee hanjabaad war dee tuug buu ahaayo waa isagaaba iskii usii ordayo fakanaye ma quraaradii iyo biruhu jiray baanu anagu ahay kaalmuhim wuxuuna sheegaysaa sharci darada dadku wuxuu inay iska xoog xoogiina wax sharci aanu jirin ayuun bay sheegaysaa taas waaya taasay ka hadlaysa وعن عبد الله بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول أبهيبا مقليبول وخباب ابن الأرض وهي أبيه أبهيبا مقليبول يا دين وحو كمدها رجي إسلام كأهري ورجي العقاب شري السقى يا بلال عبد الله بن مسعود عمار بن ياسر رجي العقاب شري بكتري waxa uu ka qayb galay muhaajiriintii ahaa madiine tegee beder iyo dagaaladiiba waa ka qayb galay inankan cabdilaahina waxa uu ahaa raggii ugu horeeyey ee cabdillaahi bnu zubayr ayaa dhasho istanbul ku xigay marka raggii lagu farxay inay muhaajiriinta u dhasheen ayuu ka mid ahaa leanna dadkii waswaas baa lagu tuurayoo intii halkaa u hijrootay in badanoo ka mid ihi kolkii ay bukoodeena kanaaca ay ku dhacday ayaa qaarkoodna la yidhi waar yuhuuddii halkan joogtaaba idin sixirtayoo habar dhalaysaa ma jirto mid quri idin dhali maysa baa la yidhi oo sixirkii yuhuudda qufulay dumarkii markaa waxaa dhashay cabdillaahi ibnu zubayr cabdillaahi ibnu khabaab cabaadalada dhowr ka mida baa dhasho markaasaa lagu farxay aada iyo aada loogu farxay samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul nebigo la baan maqlay buuli takuunu fitanun fitnooyin baa dhici doona aakhiru zamaanka fakun waxaad noqotaa khabaabow fiihaa fitnadaa dhexdeeda cabdallah ama fakun fiihaa cabdallah addoonkii ilaahay noqo almaqtuula ee la dilay walaa takun ilqaatila ka wax dilay ha noqon أخرجه ابن أبي خيثمة والدار قدن وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة عن خالد بن عرفطة حديثك وحولي نبي قلن كان الله الله وحولي سوى تلبحنا يا دعيد والبالله الضيان مركز في تنادو أي ترته waxaad noqotaa cabdallaahi almaqtuula addoonka la dilo ama qofka ilaahay la dilo noqo qofka isaga la dilo noqo ka wax dilaha noqoni sidaasuu yihi wy xadiidka masaa'il dhowraynu ka faa'idaysanaynaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa marka hore si ummadda islaamka fitnooyin aanay uga dhex dhicin in arrinkoodu midaysnaado oo mas-uul wanaagsan ay xushaan oo xaqa ku hogaamiya lidaalik ba haddii iyagoo hogaamintoodaasi wanaagsan tahay mid uu ka dhex tooso mufsidahoo wax qarribaya waa ka nebigu la calayhi salaatu wasalaam man ataakum waamrukum jamiicun calaa rajulin waaxid yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluuh idinkoo midaysan oo wanaagga ku midaysan hadduu mid idiin yimaado iska khaarajiya kaasaa dhib yare waajibka mas-uuliyiinta saarana waa cadaaladda iyo toosnaanta iyo ummadda inay u daneeyaan oo aanay ka danaysanin wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin yastarciihi allahu raciya qof ma jiro madaxahoo ilaahay mas-uul ka dhigay falam yucihaa binusxih oo aan ummadda falam yuxidhaa binusxih aan ummadda u danaynin ilaa lam yajid raa'ixata aljanna jannada urteeda ma helo hadduu dadka gafane ka soo go-o oo waxoodii daldalo uu noqdo iyagii ka danaysta duunyo iyo madaxtinimo iyo mas-uuliyadba oo aan u danaynin maalinta qiyaamuhun buu ilaahay jannadiisa ka qufulanaya oo aanu gelaynin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam mafaasida iyo masaalixda xataa la isu qiyaasayaayoo markaad axaadiidta eegto qofkii markii hore u wanaagsanaa ee madaxda laga dhigay hadduu silanaado bahalka kursigaa iska kadeedanoo qof iskaba fiicani hadduu fuulo waxuunbaa irbad unbaa lagu mudaya markaasunbuu qofkaasi si unbuu noqonaya sidii horeu ahaaba ma ahaba ninkii la odhan jiray cabdulmalik ibn marwan dawla alumawiya la tilmaamay inuu aabbaha u ahaa ayaa caaisha wuxuu ka mid ahaa fuqahadii madiina raggii ugu aqoonta badnaa xagga fiqiga iyo cilmiga iyo xadiidka ee la isu soo tilmaami jiray buu ahaa markii dambuu sida la ogsoon yahay madax noqday waxaa hoos iman jiray maamulkiisa ninkii daalimka ahaa ee xajaaj ibnu yuusuf la odhan jiray ee baro saabka aha raggu xukumayay buu ka mid aha caaishaa tidhi wari cabdulmelik war sow adigan ma aha ma ninkaagii aan ogaabaa la iigu sheegay inuu khamriga ku dhufto ninkaagii sheekha ahaa ee faqiih ahaa ayaa markii aada madax noqotay bahalkii darbad kaga jaray miya ah war waa sidee markaasuu wuu ka xun yahay waa dareensan yahay waa kuma adkaysanaya waxau yihi wallaahi khamri iska daayo qad sharibna dimaa wallaahi dhiig baanu cabnay buuri khamri inta isla dhaaftay ayay kaliftay buui inaan dhiiggii dadka cabnoonu dadkii layno marka haddii de arrinku halkaa uu gaadhaba waxaa la eegayaa in la iska rido la iska riixo iyo in la iska daayo ka dhib yar ayaa la eegayaa haddii la kari karayo in la iska riixo laydhaa war balnadaa midku dhaamaanu meesha geyne dee waa la samayn dulmigiisa waa la isdhaafay haddii laakiin marka xaggiisa loo dhaqaaqo ay ka darayso oo ummadduna kala dhaqaajinayso cadowna uu ka faa'idaysanayo cagta in loo dhigaa kafa ayaa nusuustu ay tilmaamaysa xadiidkii bukhaari iyo muslim ku jiray nebigu waxa uu ku uhi inakum satarawna bacdi ahara waa umuuran tunkiruunaha war ummad yahay haddii aan ifka ka tago waxay idin arki doontaan iyada oo asar ah laydinka doorbidaya waxaa xaq lahaydeen arrimo badan oo hoggaaminta ku diidaanna waa idin arki qaaluu famaa ta'murunaa yaa rasuula allah maxaad nafaraysaa nebi allow maxaad nafari lahayd de haddaba qaala wuxuu uhi adduu ilayhim xaqahum wasaluu llaha xaqakum bal xaqooda siiya oo ah inaad ka tala qaadataanoo wixii ay doonayaan la wadaane wanaaga ee xaqa ay idin dhaafiyeen idinka qaadeenna ilaahay weydiista macnaha mafsadada ka dhalanaysa iyo burburka iyo baaba-a iyo halqafka la halqafayo taasi si aanay u imanin oo arrintu aanay uga sii darin baa naska laga faaidaysanaya waaya xadiidkii hore istifaac buu ahaa kanina muxuu yidhi kanna waxaynu arkaynaa inuu yihi war haddii fitna timaado adiga ha lagu dila waxba ha dilin kii horena istifaac buu ahaa marka labada nas waxa ay rabaan dee in la iswaafajiyo ayay maarata waxaa la isku waafajinaya tan laga hadlayaa waa xaalad khaasoo dee gooniyo adiga qof kale idin dhex marta tan xadiidku uu tilmaamayaana waxa wey fitna fitna caam oo dagaalla sokeeyo dhacaya ummadda islaamka dhex maray ilan jihaad iyo fitnay kala yihin dagaalka cadowga shisheeye lala galo waxaa la yidhaahdaa jihaad fii sabiili illaah dagaalada dadka muslimiinta dhexdooda marayana waxaa la yidhaahdaa fitna aw xarbu lfitna dagaal dhex maraya muslim iyo gaal fitna lama idhaahdo sidaasi baa markaa kol haddii ummaddii islaamkii ay islaysay adigu kuwa la dilahan kuwa la dilo noqoo waxba ha dili ama iskaga fogow haddii aada dhex joogtana fitnadaha ka qayb qaadanaya haba ku dileene man qutila taxta raayatin cimiya yadcuu licasabiyatin aw yansuru licasabiya faqitlatuhu jaahiliya xadiidkaa nebigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam saxiixa ah qofka ku hoos dhinta calan indhala-aana qabyaaladuu ku dagaalamayo geeridiisaasi waa tu jaahiliyadeed islaam kuma dhimanin laakiin geeri jaahiliyadeed wey waa dagaaladaa sokeeye intay marka hore isku bilaabaan qolaba qolada kale ay odhanayso waa ku shahiidayna reer hebel waa ku shahiidayna shahiid iyo shahiid mid waliba wadaadkii dee kitaabka usoo eegayba oo u qiildayeyba laakiin marka ay heshiiyaan ayay haddana odhanayaan berigii shaydaanku inaga dhex adeegay khaladkaasi dhacay berigaa oo la nasakhaya marka haddana shahiidnimadii way nasakhmaysa waaya markaas ta laga digaya waa taa wey xarbu fitna in badanoo asxaabta ka midi saddex qaybood bay asxaabtu u qaybsameen markii dagaaladu dhex mareen laba qaybood waxa ay kala raaceen dadkii dagaalamayay in fara badanoo asxaabta ka midabaan kaba qayb qaadaninba ee iyagu hawdka iyo dhulka iska galay oo yidhi bal marka la miirsado uun ee dagaaladaasi ay joogsadaan aada iskaga soo noqoti rag badan baa caynka ahaa kitaabuuljihaad marka halkaa waxaa laga doonayaa qofkii raciyadda ahaa ee loo madaxda ahaa inuu ilaaliyo fitnada waxa keenaya waxaa laga doonayaa inuu isagu guto waxa xaq loogu leeyahay isaga oo wixii macsiya aan cidna ka tala qaadanayn oo aan ku yeelaynin waxaa laga doonayaa qofkii madaxda ahaa ee mas-uulka ahaa sida ay tilmaamaysa axaadiista aynu soo xusnay inuu isaguna ummadda xaqeeda siiyo xadgudubkana iska ilaaliyo iyo jawbkiiyo cadaalad darrada ummaddana aanu kaga faa'iidaysanin nusuustan odhanaysa ha la adeeco haddee ha la adeeca baa la yidhi amiirkae adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum ee iska xejista isagoo tumaya inaanu isaguna taa kaga faa'iidaysanin weeye arrinku raciyaddu waajibkeeda ha ilaaliso mas-uulkuna waajibkiisa ha ilaaliyo halka laga duuraya xaaladaha qofkii hudha laga jarayay ka mid tahay kolka uu noqdo qof diin laawo ah oo dadka muslimiintaa ka soo hor jeeda oo ku dagaalamaya fii sabiili lkufr gaalnimo ku dagaalamaya marka jihaadkii dee axkaam buu leeyahay axkaamtiisaas qaybo ka mid a ayaa sheekhu oo xalkan ku xusi doonaa ahdaaf loo jideeye iyo xukum uu leeyahay qaybihiisa iyo nusuusta ku soo aroortay aayaadka iyo axaadiidta iyo aayaadkii axaadiidta leh fadliga qof jihaadka laftiisa fadliga uu leeyahay iyo qofka shahiidka ahi fadliga uu leeyahay ama mujaahidka iyo aadaabta uu leeyahay jihaadku alaadaab fi ljihaad salaaxiyaadkiisa macnaa cidda xaqule inay hogaamiso waxyaabahaasu ka warrami doonaa marka la eego xukunkiisa ama aan idhaahnaba ee qaybihiisa waxa uu dhici doonaa waxa uu noqonayaa mid farabah iyo mid fardulkifaaya iyo fardulcayn fardulcayn iyo fardulkifaaya fardulcayn iyo fardulkifaaya fardulkifaaya waa asalkiisa in ummaddu ay wax iska celisay u heegan u tahay taa mar walba dadka madaxda ummadda islaamka mas-uuliyiinta u ah ayaa waajibkaasi uu saaran yahay mar walba gaal islaam wuu ku foogan yahay waana ku soo jahaysan yahay sunnada adduunyadaana iskaba sidaasaba inaan la isdayninba inaan la isdaynin wax iska macruufa weeyo isriix ayaa meeshii ka soconaya waa xarbun lilbaqaa ahdaafta lagu dagaalamayo kasakow noloshiibaa waxay keenaysaa in cidiba cidda kale ay iska riixdo ama iyada oo jiritaankeedaba u baqaysaba jiritaankeeda iyadao u baqaysa marka haddii adigu addayso ood adigu caga farahaba ka qaado waadaan la gudaynayninba sidaa daraaddeed baa dagaaladii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu galay marka dib loogu noqdo waxa ay u badnaayeen ama dhammaantoodba ahaayeenba inuu nebigu marka uu ogaado in col ku soo jahaysan yaho uu yaraan lasoo hadal hayo laysa soo abaabulayo inuu halkiisa kaga hortegi jiray inuu halkiisa kaga hortegi jiray kuwa uu ogaado inaanay soo hadal haynin dadka muslimiinta ah ama iskaba daayeenba iyadoo aan lala heshiininba ma weerari jirin kuwaa kaluu ku howlanaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex xaaladoodba haddaba uu waajibaa mar waxa weeye kolka dagaalku la isu hor fadhiisto ee goobtii lagu dagaalamayay rag isku helayay marka la yimaado qof waloo eriyada joogaba meeshaa laga dagaalamaya fardulcayn buu ku yihi hadduu ka baqana waxa uu ku dhacay dembi weyn oo ka mida kabaa'irta waman yuwallihim yowmaidin duburah ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a faqad baa'a biqadabin min allah suuratu alfaal aayadda lix iyo toban maalinta rag la ishelee xabad u dhacayso qofka carara baa ilahay wy dubura dabada jeediya foolxumadiisay sheegaysaaye qofkaa isagii cadho ilaahay buu dusha ku qaatay labaa laakiin loo ogol yahay inay sii jeed sii jeedsadaan waxa weeye mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a waa qof uga baxay safkii xeel dagaal xeel dagaal ayuu uga baxay ama xoojin col kale xoojin iyo xeel dagaal xeel dagaal way jiri kartaa oo dadka qaarkood ayaa waxa ay yidhaahdaan waa iska siyaabaha loo dagaalamay ka mid tahay in cadowga loo banneeyo aag si u banee si u moodo in la fakadayba meedna markuu ereyadaa soo galo hareeraha lagaga soo qaco xeeladaha ay ka mid tahay colkii oo jiifa in qaar xagga dambe fadhiya la idhahdo iyo sii yaacaydin ha calfadeen rasaasta kay ku dhacaysabe dabeedna markay sii yaacaan ay kuwaasi soo kacaan qolada ka sokaysaa inay maaragtay ay ku hurgufaan waxa waxa wey waa waa xeel dagaal wey xoojintuna waa iyadoo ay ka baqeen in la dhabarjabiyo intay halkan ka kacaan inay maaragtay colka soo socdo hor fadhiistaan ama qolo laga adkaanayo u gurmadaan taasi waa dagaalkii uun farsamooyinkiisa ayay ka mid tahay laakiin tan laga hadlayaa waxa weeye qofkii ha nahaybsan yidhaah ha nahaybsan firdad bilaabo oo meeshii ka carara la diidayaa waata col jabiyuu noqdo dadkuna wuu had iyo jeer sida xooluhu isu didiyaan buu dadkuna isu didiyaan awr kacay awr fadhiyo ka yooli bay idhaahdaan reer miyigu dee imanka awrta la raraya halkaa fadhido xeerka reer miyigu waxa weeye ilaa gibisha loo xidho oo awrtoo dhan rarkeeda la dhammaynayo inaan midna la kicinin haddii xaafadda xaggan ama dhinacan qoyska raraya awrtooda iyada awrtii kale la raraya ay qarqarsiga ka jaraan ay kiciyaan awrta kalena way iska kacaysaa iyadoo weli la rarayo ilan way waxay sabab noqonaysaa inay hiye kacda iyana booda dadkuna waa saas oo kale haddii la idhaha colkii xoojin baa u timid moralkoodu kor buu u kacaya haddii la yidhi kuwii garabkeen wallaahi firdhale inta kalena way iska kacaysa marka halkaa balaayada ku jirta ayaa uu og yahay rabbi subxaanah marka labaad uu waajibayaa waxa weeye cadowgu marka uu ku habsado waddan ka mida waddamada muslimiinta ama dalka la joogo dalka la joogo marka uu cadowgu yimaado in wax la iska celiyo wey marka saddexaadna waxa weeye marka madaxa muslimiintu idhaahdo wardadow maanta waa la baxayaae soo dhaqaajiya yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi istaaqaltum ila alard ummad yahay buuhi mu'miniinta ah maxaa idinku dhacaye marka laydin yidhaahdo jihaadka usoo baxa dhulka u irkanaysaa bimacnaa istaaqaltum waxay sheegaysaa tasaaqaltum ila alard waa culays baa bilaabaysa waa soo fuqiba waayeysa waxaad noqonaysaa kuwa aan fuqiba karayna dhulkii magna siduu ugu dhegan yahay xadiidkiina waxa uu ahaa mar haddii maka la xoreeyey jihaad ma jiro ilan daarulislaam bay noqotae waxaase jira jihaadun waniya in cadow la iska celiyo kii halkan idinka eriyey in la iska celiyo oo meeshu joogaba lasii wado lasii wado iyo niyo wanaagsan oo lagu shaqeeyo niyo iyo camal weyn waida stunfirtum fanfiruu marka laydin yidhaahdo soo baxana waa in lasoo baxaa buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ahdaaftii jihaadkay ka mid tahay in ummadda islaamku xor u noqoto caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo dacwadooda iyo dowladooda caqiidadii inay gaadho caalamka o dhan xaq bay u leeyihin caalamku ka gaalkaa laftiisu wuxuu xaq inoogu leey in la gaadhsiiyo caqiidada fiican ilaan risaaladii iyo diintiiba caalamiye dacwaddii iyo iftiinkeedii in caalamka la gaadhsiiyo qofku inuu ku camal falo diintiisa intaaba waa inuu xorriyad u helaa waayo dowladda islaamka jiritaankeeda iyadana in la difaaco waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ahdaafta ee dadka muslimiinta ay u dagaalamayaan ahdaaftii bay ka mid tahay ummadda islaamka inay baaqi ahaato iyadoo haysata manhajkeeda iyo caqiidadeeda wa ilaa baaqi ahaan mayso wax kale iska daay halkay ku tukanayaan baa hilifaa loo qaaday walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacd lahudimat sawaamicu wabiyacun wasalawaat wamasaajidu yudkaru fiiha smu llahi kaiira haddii aanay dadka ilaahay isku reebayn oo gaalka aan islaamkan laga horgeynaynin meel alla meel kastoo lagu cibaadaysto oo masjidku ka mid yahay waa la dumin lahaa iska macruuftee maanta waaya dadka muslimiinta ahi marka ay yidhaahdaan innagu waynu iska daynaynaa jihaadka ee ay ka baqdaan waaba sida iminka dhacdee dadkii ay dha weliba si dadkii ru'asada u ahaa ee hogaaminta u ahaa ee acyaanta u ahaa ay iska daayeen waxa dhacday in iyagii lagu jihaado oo khaniimadiina laga qaado dhulkoodiina laga qaado diintoodiina laga qaado taasaa wax jira ah america markii ay soo weeraraysa ciraaq caalamka aada u soo abaabuleen waxay yidhaahdeen warragow meesha aynu isugu tagno oo taxaalufka iyo isbahaysiga ku soo darmabayda wa ilaa haddaa ku soo darmi weydaan qhaniimadda meeshaa laga helayo wa idinka qabi si kale u dhigeenoo waxay yidhaahdeen mashaariicda iyo waddankuu dumeeye maalgelintiisa kama sharkadahoodu kama soo qeybgeli doonaan qolada naga hadhabayda macnaa meesha waanu duminaynaa horta markaanu dulmino waxaa la dhuuqi doonaa shidaalka ku jira waxaa loogu marmarsoon doonaa dalka la dhisaya dabeedna halkaa waynu isugu imanaynaa oo kolley way idinna baryi doontaan oo naga qayb geliya bayd ohan doontaan raqdan la akalayo marka dee nooma iman doontaan waa xeer lasii dhiganayo marka haddii adigu aad tidhi jihaadka inaga da magaciisa haynagu soo qaadin haynagu fasirina qur-aanka iyo xadiiska jihaadka ka hadlayaba ama manhajka ka saaraba haddii halkaa ay marayaan adigaa lagugu jihaadaya oo dadkaaga iyo dalkaagana la baabiinaya haniimadana lagaa qaadaya iyadoo ay marti ku yihiinba caalamka galbeedku shidaalka oo ay sicirka yara kor u kacaa uu dhibayo ayaa akhiiran waxa ay ku biireen adduwal almusadira lilbatrool in yar dagaalkii ay ku guulaysteen in yar kadib wuxuunay ku biireen uun dawladaha ugu waaweyne iyaguba khaliijka ka dhoofiya shidaalka ila waxay heleen dawladdii labaade ugu shidaal badnayd markaasaaba waxay noqdeenba kuwa ka dhoofiya almuhim dhibkaasi baa jira taasi mid dhacday weeye oo aan la dafiri karayn shucuubtiina dee si unbay isaga afduuban yihiin oo aamusa unbaa la leeyahay awoodaha dawladaha islaamka iyo madaxdooda ay haystaan waxay isaga badatay mid ama iyagu ay isu haystaan ama shucuubtooda ay u haystaan oo ay ku aamusiiyaan gaaladiina way ku hirgisaysaa intaasoo dadkii way ku wadaa oo meel walba way ku laynayaan bari iyo galbeed qaarna waa qaa'imada xagga horey kaga jiraan oo iminkaa lagu wadaa qaarna xagga dambey kaga jiraan mar ay aada u cabaadeen dadkan america oo ay yidhaahdeen waxaa dollarkii baa hoos u dhacay oo milatariga baa dhibaata soo gaadhay oo kamaynaan faa'iidin dagaalka ayaa ninka madaxdaaba hadlay oo waxau yihi war waynu ka faa'iidnay masaakiin baa diine sow innaga sida hilaaca u marnay min kabul ilaa baqdad intaasoo waddan baynu hawada ka saarnay oo dhisnaa oo aynu gacanta ku haynaa buuri maanta marka wax dee lagaga bogsan karo ayaynu haynaa taasi wax dhacay bay noqotay dadkii marka ay arkeen taa shucuubtii islaamka weliba wax badan baa ka qiirooday arrintaa yidhi war dee sida noloshani macno samayn maysee dadkii oo la hafayo uun sida loo akalayo ayuunbaa innagana lainoo soo geli doonaaye aynu wax iska celin sidee wax la isaga celiyaa dabeedna rag baa u fikere oo waxay idhahdeen bahalka aynu ka dhigna ku dhufoo ka dhaqaaq meel alla meeshaynu nimankaa ka hela inaguna aan qaniino kolaynu haddaynu wax kala weyno ama aan ku qaraxno ama aan qaniino dee aan ka argoosano ka argoosigiina wuxuu keenay dee mar haddii aanu lahayn istaraatiijiyad iyo cid hogaaminaysa iyo wax isku xidhan doona iyaduna inuu sii bato burbur iyo ka faa'iidaysiga dadka muslimiinta laga faa'iidaysanayo wixii mar haddaanu ahayn wax isku xidhan mar haddaanu ahayn wax diin loogu helinayo mar haddaanu ahayn wax dal lagu xoraynayo bilow iyo dhammaad aanu lahayn ee ku kacaayo unay noqoto iyo cadho ka timi aan iska celin tiina waxay noqotay wax badan inay gaalada ku xalaashadaan halkaa irhaab baanu ka eegaynaa meelaan waxbaba jooginba halkan kalena waanu ka eegaynaa meel ay doonayeenba waxaa la idhahdaa labada kun iyo shan iyo labaatanka u qorshaysnayd maraykanka sida ingiriiska inuu isku baahiyo si dhammaystiran caalamka laakiin markii uu mubaridaad helay iyo meelo badan oo uhi halkana irhaaba halkana jooga halkana jooga in arrintii ay soo dhawaataba waktigii istaraatiijiyad ahaan ay u doonayeen heerkii ay doonayeen inay gaadhsiiyaan wuu ka soo dhaqsadayba marmarsiyo badan oo ay heleen daraaddeed marka taasi dee ahdaaftii jihaadka iyo usuushiisii iyo sidii la doonayay inay waxu hirgalaan ma suuroobayso leanna u asal wasiila ayuu ahaa jihaadku la doonaya in loogu hiiliyo diinta ilaahay laguna baahiyo laguna xaqiijiyo islaamkuna uu ku horumaro marka wasiiladii noocaase uu ahaa haddii ay meesha ka baxayso oo caqabad uu noqonayo waxba aanay hirgelaynin dadkoo ku dhammaaday iyo dalkoo ku burbura mooyaane taa iyaduna runtii waxay u baahan tahay istaraatiijiyaddaa dad badan oo muslimiinta ay qaateen dib uga fiirsi bay u baahan tahay iyo runtii in marjaciyad loo sameeyo waa camal cibaado ah cibaadaduna cilmi bay u baahantah cilmigiina culimuu u baahan yahay marka culimadii in lagala fakado baabka ma aha oo dadku ay idhaahdaan qofka caalimka ahi inta uu wax badan xeerinayo leeyahay xaggan eegoo xaggan eegoo kanaa mafsado ah oo kanaa maslaxa ah oo kanaa sidana baaba la isku cabayaaba marka culimo o dhan inaga ilaaliya waa musabitiin oo dadka habsaaminayaani dee jabhad baa isu baxaysa markaa haddii cilmigii uu cibaado yahay bal salaadii oo la idhaahdo ka waran cilmi oo dhan ha laga ilaaliyo salaadda haddii la idhahdo cilmiga ha laga ilaaliyo way buraysaa uun nin baa nebiga ku ag tukado markaasuu uhi waar tuka maa tukanina kolka ka soo baxay haddana wuu isku soo celiyey markuu u yimi u yihi waar tukan maa tukanin ninkani wuu tukanaya arkaantii iyo wixii uu waday laakiin wuxuu cilmi la-aan baa ku dhacday marka jihaadka laftiisa hadduu waayo fiqigii jihaadka aiq aljihaad oo aayadduna ay muqadam ka dhigtayba wamaa kana almu'minuuna liyanfiruu kaaf falowlaa nasra min kuli firqatin minhum طaa'if liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun maaha dadka muminiinta inay wada baxaan baa ilahay dagaalka ay wada baxaan lakiin waa inay isfeeraariyaan oo qaybina cilmiga iyo fiqiga jihaadka ay bartaan oo aqoon ay u yeeshaan qaybina ay jihaadka u baxaan oo dabeedna qolada soo noqotay aqoontii la siiyey haddana marka aqoontu camalku inuu asaxo asaasi bay u tahay haddii kale waxaa badanaya khaladaad waxaa badanaya fashilaad waxaa badanaya hadafkii loo socday inuu dhiciyo oo wax dhammaystirba la waayo sidaa daraaddeed baa mushkilad badan ay ka timaadaan shabaabku inta ay isleeyihiin dadaala oo islaam iyo diin u hiiliya iyagoo aada u dadaalaya oo qiiraysan oo waxaa la samaynaya faraha badan ka xumaaday laakiin idaafatan ilaa dalik xamaasadii markay dhacdo aqoon la-aan waxaa ka soo baxaya in turunturo badan iyo dadkii oo xambaarsan waxaanay qaadi karaynin iyo dadkii ay baraarujin lahaayeen ama ay isticmaali lahaayeen ama la jihaadi lahaayeen shacbiga ahaa oo iyagii ka soo horjeesto la dagaalama marka taasaa u baahan inaan culimada lagala baxsanin la yidhaahdo bal cidda aqoon u leh fiqigan qiyaasi karaysa ama dee umuurta mafaasid iyo masaalix iyo awlawiyaadka eegi karta in runtii shabaabku aanay ka baxsanin taa aynu baraarujin lahan waaya jihaadku wuxuu leeyahay aadaab ayuu leeyahay aadaabtiisu waxaa ka muuqanaya dagaalkan dadka muslimiintii ay gelayaan inaanu ahayn xarbu lintiqaam wa xarbu takhriib wa xarbu lifsaad wa xarbu lcudwaan ma aha dagaal cid lagaga aarsanayo uun oo intiqaam keliya ah dagaal wax lagu ifsaadinayo oo lagu baabi'inayo ma aha laakiin waa dagaal muqadasa oo dirwatu sanaami alislaama oo diin lagu horu marinayo dadna shaydaan lagaga xoraynayo o lagu badbaadinayo jihaadkii noocaasi u yaallaa siday gaaladu in fara badan u dacaayadeeyaan ee ay u idhaahdaan diinta islaamku waa xoog xoogun xoog xoogun weeye wax kale ma jiro taa maaha toodaa xoog xooga ilahay baa wuxuu yihi ina almuluuka idaa dakaluu qaryata afsaduuha wajacaluu acizaةa ahliha adilaة wakadalika yafcaluun dadka boqorada ah ee xoog xooga ku dagaalamaya dal markay yimaadaan way baabi'iyaan way fasaadiyaan adiga arkayoo kuwa soo duulay dadka muslimiinta meel kastoy joogaan kusoo duulay meeshaasi sida ay noqoto waa la arkaya iyadoo baaba'day oo duntay oo kharaabtay ayay kuleeyihiin iminkay dimuqraadiyaddii caadisa dimuqraadiyaddii dadka waa la haysta waxbaanu ka fujinaye iminka dadku iminkay nafiseenba ayay kuleeyihiin waa imika ay ugu naaran yihiin oo ay ugu dhiban yihiin marka ay dadku nafisaan laakiin dad muslimiina ay isxukumayaan oo shareecadooda ay isku xukumayaan waxa ay kuleeyihiin balaayaa ka higle meeshaa balaayaday sheegayaan waxa weeye siday doonayaan baa in u soconin arrinta cidday doonayaan baan gacanta waxba ku hayan marka taasina meesha xarbu takhriib wa xarbu liqtiqaam wa xarbu lifsaad ma aha laakiin waa dagaal muqadasa oo diin iyo dad u adeegaya oo xaqiijinaya cadaaladda cadaaladda xaqiijinaya dulmiga meesha ka saaraya dulmiga caalamiga waxaa tusinaya dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo hababka uu u geli jiray dagaalka taasaa ka muuqanaya marka hore aan nidhaahne maaha in diinta lagu qasbayo qofka marka la dagaalamayo macnaheedu ma aha in qofkii laleeyahy qasabku islaam taama doonayo islaamka haddii la idhaha qofkii qasabku islaam oo aanu ku qancin islaamkii dee waa yahay buu odhanaya islaamayba ina mariya islaamayba dee maxaynu islaami dabeedna munaafiqun bayna dhex soconaya munaafiq afkana ka ashahaadanaya qalbigana aan islaamkii u daadegin ilan waa la qasbae munaafiqna dooni mayno waxaynu doonaynaa qof qanca oo qalbigiisa la qabto oo isagu iskaa berber taago oo intaad wadda in leeg wada sidaa darteed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkii sumaamo la odhan jiray intuu soo qabtayuu tiirkaa masaajka ku xidhay madaxdii carabtee waaweyneyd buu ka mid ah war iska islaam buui ma islaami maayo buu hi ama idila ma isiidaa ma xolay weydiiso wuu iskaga tegey war iska islaam markii uu dambeeyey kolkuu ummadii arku cibaadadii arku nuurkii arku samaaxadii arkay waa ka islaamay mid kaleu nebigu calayhi salaatu wasalaam seef ula soo baxay oo dili gaadhay markaasuu qabtay markii ilaahay uga hiiliyey kadib maad islaami buuha maya ma islaamayaba horaas iska teg buuhi haddaba samaaxaddii iyo wanaaggu kula dhaqmay markii dambe sabab bay u noqotay inuu islaamo cumuuman intaasoo dhan waxay muujinaysaa dee haddii xoog lagu islaaminayo seeftaa kolba in yar laga taagi lahaa dabeedna horaa loogu sii wadi lahaa ilaa inta uu ka odhanaya waan islaamaya macnahaasay aayaddu sheegaysaa laa ikraha fi diini qad tabayana arushdu min algay hanuunkii iyo hallowgii unbaa la kala caddeeyey markaa qofkii waxaa laleeyahy keebaad dooranaysa waa in lagu qanciyaa dacwaduna gaadhaa caqiidaduna gaadhaa uu helaa wixii qancin lahaa taasaa muhiima waaya laakiin jihaadkii waxaa loo jihaadaya